Tababarkani ku saabsanaa sidii ay dhalinyaradu uga qayb qaadan lahaayeen hogaaminta, iyo in dhalinyaradu faham ay ka helaan nidaamka dimuqraadiyadda iyo codbixinta, ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Tababarkan waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada. Qabanqaabada tababarkan waxaa iska lahaa ururka FNS (Somali Family Support Network), kaasi oo ah urur ka dhisan Qorbaha. Qaar ka mid ah dhalinyarada ka faa'iideysatay tababarkan ayaa sharaxaad ka bixinaya waxyaabihii ay faa'iideen, sidoo kalena waxaa goobta ka hadlay Farxiyo Gacal Warsame, guddoomiyaha ururka Somali Family Support Network.
codbixiyaasha sida hadda dowladda ay qorsheysay waxaa la qaban doonaa sidii la rajeynayo een, doorasho qof iyo cod eh. marka dhallinyaradu waxaa rabnaa in lagu dhiirigeliyo qaabkay codku u bixin lahaayeen barnaamijkan horta waxaa muhiim ah in bulshada soomaaliyeed aqoontooda iyo fikirkooda la kordhiyo Ee, waxyaabihii aan kanada ka soo qabtana waa aragteen oo runtii kanada markaan tagnay siddeetan iyo sagaalkii aan tegay sagaashii labadii markaan arkay waddankii dadkii soomaalida runtii inay aad uga dhibaataysan yihiin Ee, barnaamijyo badan aan ka bilownay saa u jeedaan oo ka- aan ka bilownay dumarkii inaan marka hore horta luuqadii barno ee, siday dhaqaatiirtii iyo waddankii iyo u fahmi lahaayeen Ee, kadibna waxaan bilownay inaan ee, gacantii wax ka barno oo iskiil badno saan shaqo ugu raadino
Cismaan Muxyidiin Shaantax guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ee Sonsa oo hadalka qaatay ayaa waxa uu bogaadiyey tallaabooyinka la xiriira arrintan ee lagu barayo dhalinyarada hogaaminta runtii aada iyo aadaan u soo dhoweyhaynaa waa meelaha qaarkood oo u baahan in yacni wa- waxqabadka dalka laga galo ee dhallinyarta looga faa'iideeyo aqoontooda kor loogu qaado waxqabadkooda lo- lo- kor loo dhiso si ayaguna ay eh, u noqdaan eh, madaxdii berito in lasoo barbaariyo waa mashruuc faa'iido weyn u leh Maxamed Barre Maxamuud wasiirka wasaaradda dhalinyarada oo kulanka soo xiray ayaa waxa uu u mahadceliyey ururka tababarkani soo qabanqaabiyey isaga oo sheegay in ay tababarada noocani ah muhiim yihiin seminaarkan ama workshopka ee saddexda maalin soo socota duula yaraad aad ku qaadan doontaan halkan waxay ahayd qeybo kala duwan waxa ugu muhiimsan oo isku soo wada aruurayeen ay ahayd youth empowerment ama awoodsiinta ama xoojinta ee horumarinta dhallinyarada Een, runtii aadaan u bogaadinaynaa Een, organisationka iyo maama farxiyaba dadaalka iyo juhdiga ay ka soo sameeyeen howshan ay ka soo bilowday een, qurbaha gaar ahaan Canada kadibna ay u soo rartay dalkii hooyo ee maantuna ay ku lounge garaynayso magaalada Muqdisho runtii waxaan leeyahay wax oo ku dayasho mudan waaye dhalinyarada oo ah lafdhabarta bulshada ayaa tababarada noocani ah waxa ay ka qayb qaadan karaan in la xoojiyo fahamkooda ku saabsan hogaaminta